walaalkay horta ayaamahan dambe ka jirnay howlgalla oo isdaba joog ayaa ka jirnay ciidamadan nafta eriida degmada fiyeglow hal dhinac oo galbeeda nooshay meel kale hadduu walaku sheega umale dhinin walaalka jiraan hajeena waa xuduudka xudur ifyeyla meelo iskugoboda ayaana markan ayaamahan be xuduudka isu eeyaa markasta kana nagadoo hayna ciidamay bahee howlgalan bahaya meela walla ka sheegee oo hadtifiyowlowba ku baxsan markaan ciidamadii ilaa hadkee wareego hayaan ayaa mahagna walla fulameenna mal argaa meel kastoo la sheegaayan horteo ku rooreen markaan ciidanaa la diree marka ciidanka milisada saddex beri afar beri joogo ciidan kale la diree ciidankaas oo meel joogo ciidan cusub kale la geeyey markan hadti sidii aqlabiyan ee ku nadiifini walaalkay al-shabaab degmada tiyeglow runtii markii midhan amba garanin sheega al-shabaab tiyeglow kubatiya kara kor walaalkay gudoomiye degmada tiyeglow meeqatuul hooskoyasa
boqol isiyo tiri hooskoyasa walaalkay intaas tuulo boqol iyo siyeetanka tuulo ee degmada tiyeglow hooskoyasa may galantiin ka jar xiligan xiligan wal hadda xaqiiqo ee og galantaana anka jarna oo yoona nroogna lama tiili jirta kaseer haye
lamada tiilo afartan iyo shan kilomitr iyo afartan iyo lix kilomitira yanan jaraan ciidamadaana intii ku baxeen xadka tigeelow ku baxeen toban iyo shan kilomitr xadka xudur galeen kaseer haye
intaasba walaa weydiyaaya haye meel kastoo laka sheego oo xadka andhawaay yaa markasta be lambeerta abaayo abaarka degaalamaaqan ajarjeexaa rawahayna si magaalada eriidii bunku nadiifin oo yar diyaarangana waana nii suurta galli walaalkay soodanti isin wadaagasan siyeeglow iwliba xudura meelaad ka sheegtay ciidamo oo seeb mobal bula dirow meelo may ka jara oo islamarkaasina isin isku meelo ka fiiri haytaa masalan meel oo shan kilomitr ama todoba kilomitr ee laka sheegay al-shabaab oo habka injiraan walbahee habkee la seedee xuduudka horangalaaya xudura horangalaayan xuduuddeeda makoofayan ku nagadaaya markaan ciidamadii aawareegayaana haddii aawareegaan haddana markii afar maalmood oo kale maqodhaadaan waktiga kuleela hanuun jire ciidamo kale la jire ciidamadii kale habahaya haddana xaqa weliid balaawe kasay haye
alxamdulilah xaaladana saasaati waana walbadana kaga gulaysin walaalkay al-shabaabna adiiba kasaasay dhagartee badante masalan meel hada markii unoo hada laka sheego kor oo xagala koraan way waa halama lama beelogaa jirta oo sida mubaarak oo kale sida oo eelgaras oo kale oo ciidamada bafadiisba kuweladeeno dhowr jeerkana nagadeeno si eelgaras kutabeenas tuman ishan kilomitr jidaa hadka xudur haata galan iyo kuyawaseedan melkasta wareegu hayan markan haanas osaas raadiyo hayno kadaba oo maala kastaba isdaba joog onka weerara ka qaado hayno ishiir wal kale hadda dhiniga koofureed ilaa boqol iyo dhowr kilomitraan injiraan dhiniga bari saas oo kalewa ilaa dhiriyoo sheegaasa dhiriyuna haatan ku bahan dhiniga beledinihiiyo waa malkara waa waqooyaha biil arro ilaa xuduudka
howlgalayaa degmada xudurlaa ku samay isina tiyeglow yaa ku samaytan xadka an dhexeeya tiyeglow iwiba xudur ciidamo baqooy xudur iyo ciidamo tiyeglow kooy iska argaynaa meelase dhexeeya tiyeglow iyo xudur ilaa hadda ka hor nasuubina runtii howlgalada xudurna waxaa diyaar garoowahayan ununa diyaar garoohayna se ciidamada inay isgarabsadaan markii unan tukudhoona inina yeelayo kuseena ciidamadano meelo dinigaas iyo ambahaayo hadda xudur galaana waxaa xudura dabadan kala doona wakta dhow way rajeeyaan oo dhow dhow dhow dhow gobolka iyo una ku ballansana in gobolka bakoldon ku nadiifo ku nadiifii doon iyo barnaamijkana iyo ujeedadan iyo istaraatiijiyadan ee walaalkay gudoomiye degmada tiyoglow boqol iyo siyeetan tuuliyo hooskoesa boqol iyo siyeetanka tuuli hooskoesa ciidamada ciidamada markaas koonfur galbeed wada roganayo dhan
ciidamada horta meeshan sheegay ciidamada intaas oo dhan ma wada seeda koraan waana ma yimaadaan in meel kastaba ciidan laka dhaafoona manay suurta geliyaan laakiin maynay suurta galay meelyo anka bad badbaadane shabaabbanka badbaadane liinka agtiyana markay aragaan yobaasiyon futabe markan tingooyinkaas oo dhan haliin lugta liin mariin mal argaaw isla markaas howlgalladaas iyo dadaalkaas iyaku ku dheeradeen runtii meel badanna weeraraha ka qaadana dadaalku ku dilni xaaladda saasay ta walaalkay saasa ka nadiifato degmadeenna ka horowta gudoomiye salikxaqi jikort boqol iyo sideetan tuulo oo ciidamo aan war roogno oo markaas ammaanshay se ka ogaateen intii xiligiisan ku batanniwad eta maya unadaba ninkooga meel kastaba shacabka ya niilashaqeeyo haaye saacaddi meel hebeleya wala kudawiilar uluba horseedanna eridana ka inteegaaw elgaraf iyo delil araaw mubaarak meel nhaayna laka sheega koro oo marmar ha galaayan naftatiyeeba marmar e kumanbir oo kale labaatan bir oo kale liinka argaana geedka hanood umarays ekoy la raayo markaas imbaamashi meel kale taastil enakinsao halin luskadakaaya ma erga walaalkay tuulooyinkaas maadaama ciidamada an wada deerana an qorshaytana inti isin ciidamada gaarka ee koonfur galbeed isin intoo bartaan oo boqolyood sideetanka tuulo tiyaglo hooskoys markaa isin wada jeytaan ammaankana markaas la suga
runtii taas dowladda koonfur galbeeda kahirinta una diyaara edna ciidamo kale cusubna waaba ma waaya ciidamadana diyaarwo laakiin inta haddana inta u baray oo kadida boqol oo gobol degmooyinka oo dhan iyo ciidamadii federaalka oo iskaashada asaasandamo haayo markaan runtii haddaba may sugo hayna koonfur galbeeda sugo hayna dowladda haddii koontooda qorshaha walaa ku bedelaana horumar kale diiraan haddii ilaahay raalla ka dhegsaanada ciidamadana wala hadda maatare ununa xuduudka dhan waa ku tirtirin fadaana bakola sheegase baya lugtaana kagalan fadaana haddii ilaahay raalla ka dheg gabagabadii guddoomiye howlgaladan ciidamada midooda africa ee amison ee haansho ethiopia sinkalajarana mise ciidamada qaar koonfur galbeedya wadan degmada
dagaalada way ka jiraana ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa federaalka wadaan ciidamada ethoobiyan ayuuna kaalmayaayan may ka kaalmayaayana dhan kastoo isgaarsiinta walkastay ka kaalmayaayaan laakiin waxaan furunta galaayo walaadhawaayo ama ka dhamadaayo ama waljilaaw waxaan koonfur galbeed iyo way ahaa ciidamada federaalka oo deegaanka oo la katawbaray oo dowlada federaalkana galabay
kaasi weliba guddoomiyaha degmada tioglo ee gobolka bokool ee koonfur galbeed soomaaliya maxamed cabdulle foodcadde uusan warmaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo isla markaasina aan korbiyahay howlgaladii dhawaan ku dareeran degmada tioglo weliba tuulooyin kale hoos kuhan guddoomiye eedakenka mahadnagaana